asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kheyrta qiimaalaha wadanaga la xidhiidhay halkani waa shabakada caalamiga somaali radio sbronews dot com kuna soo dhawaada war ruuxii tan iyo dibadda aynu ka helnay habeenkan caawa warkana waxaa si wada jireed kusoo tubinaya yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad qodobada warka iyadoo oo maalinta beri ah lagu wado in magaalada hargeysa uu ka qabsoomo shirweynaha xisbiga kulmiye ayaa la sheegaya in ay weli uu jiro isqabqabsigii ka dhex jiray soo xulista ergooyinka iyo bixinta kaarharka ergooyinka ka qaybgelaya shirka wasiirka amniga soomaaliya oo maanta hortegay golaha shacabka waxna laga weydiiyey weerarkii bishii februari lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee filan soomaaliya dad boqol kor u dhaafaya oo maanta laga qaqabtay xaafadda islii ee magaalada nairobi xukuumadda soomaaliya oo u yeedhay diblomaasiyiinteeda ku sugnaa magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya dhinaca kalena gabadh uurle oo soomaaliyeed ayaa la sheegaya in habeenkii xalay ahaa ay ka soo dhacday dabaqa saddexaad dhismo ay ka tegan tahay xaafadda islii ee magaalada nairobi kadib markii ay ku soo garaaceen albaabka ciidamo ka tirsan kenya gudoomiyaha degmada gacanlibaxe magaalada hargeysa maxamed salaan maxamed ayaa maanta sheegay in muddooyinka ugu dambeeya ololo nadaafadeed oo ballaaran ku qaadeen islamarkaana ka fuliyeen waddada labaad ee halbowle ah ee dhex marta suuqa magaalada hargeysa akhyaarta qiimaha wadanagada xidhiidha intaasi waa qaar ka tirsan wararkii aan caawiydii haynay haatana kusoo dhawaada warkii oofisan waxaa si xoogan looga dareemaya magaalada hargeysa shurtacoodyo kala duwan oo ku aaday shirweynaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye oo lagu wado in maalinta beri a sideeda subaxnimo uu ka furmo hotel maasoor ee magaalada hargeysa waxaana ilaa hadda aan muuqan in is-afgarad buuxa laga gaadhay muranka iyo isjijiidadka ka taagan tirada ergooyinka ay beeluhu heleen waxaana soo baxaya beelo hor leh oo ku adkaysanaya in aanay haba yaraatee wax shaqo ah ku lahayn ka qaybgalka shirka xisbiga iyaga oo si aada u saluugsan saamiga ay beel ahaan u heleen ee ay ka heleen ergada shirka uga qaybgalaysa waxayana aan weli meela lagu tirin meelo lagu tiirin oo su-aalo badani du hoganayaan ajandaha shirka looga hadlayo mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga muddada garwadeenka ka ahayd ayaa iyana la sheegayaa in khilaaf xoogan iyo kala shaki badani uu hadheeyey kadib markii sida muuqata ay meesha ka baxday kootadii loogu talagalay in xisbiga uu ahaado oo tobankii qodob ee guddida turxaanbixintu soo saartay shirweynaha xisbiga lagu ansixiyo waxaa magaalada la suulay boorar waaweyn oo lagu xardhay ereyo ka turjumaya shirka iyo madasha lagu qabanayo warar hoose oo shabakada caalamiga qurbajoog dotcom ay helayso ayaa sheegaya in muuse biixi iyo xirsi ay si weyn iskugu maandhaafsan yihiin kharashka shirka ku baxaya oo aan hilaa hadda cadadkiisu isna cadayn waxaa iyana jirta in xildhibaan taniyale oo ah gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye uu soo gaabiyey safar isaga iyo wafti uu hogaaminaya ay uga bixi lahaayeen qaaradda yurub si ay jaariyadaha dibadda ugala qayb galaan xuska sideed iyo tobanka mey kadib markii uu ogaaday in kursigiisu baayac yahay oo ay suuragal tahay in loo tartamo si kastaba ha haatee shacabka iyo guud ahaanba dadka sida dhow ula socda siyaasadda somalilan ayaa si dhow u eegaya sida ay waxu dhacaan afar sideed iyo afartanka saacadood ee inagu soo foolka leh mudane cabdikariin xuseen guuleed wasiirka wasaaradda amniga qaranka ee soomaaliya ayaa maanta waxa uu hortegay xildhibaanada baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya wasiirka oo maanta su-aalo badan la weydiiyey ayaa su-aal ka mid ahayd su-aalihii la weydiiyey waxay ahayd inuu faahfaahin ka bixiyo ciddii geysatay weerarkii madaxtooyada lagu qaaday iyo sida ay ugu suuro gashay in madaxtooyada fal noocaas a laga fuliyo wasiirka ayaa sheegay in ay weli soconayo baaritaankii arrintaas lagu waday islamarkaana uu dib ka soo sheegi doono wixii natiijo ah ee ka soo baxaa kolka lasoo gebagabeeyo sida uu sheegay wasiirku dhinaca kalena wasiirku waxa uu ka cudurdaatay inuusan hadda diyaar u ahayn in uu jawaab intaas dhaafsan uu ka bixiyo arrinta la xidhiidha weerarkii koob iyo labaatankii bishii februari lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed ayaa maalinta isiinta ah ee beri la amray inuu mar kale hor yimaado baarlamaanka si wax loogu weydiiyo ilaa iyo lix iyo labaatan su-aalood oo ay qabaan xildhibaanada baarlamaanka qaarkood isiinta ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in baarlamaanka looga yeedho oo uu hor yimaado wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya cabdilaahi goodax bare gudoomiyaha degmada gacan libaaxe magaalada hargeysa maxamed salaan maxamed ayaa maanta sheegay inay muddooyinkii ugu dambeeyey ololal naafteed oo ballaano ku qaadeen isla markaana ka fuliyeen waddada labaad ee halbowlaha ah ee dhex marta suuqa magaalada hargeysa wafaainta warkaas waxayno hayaa yuusuf maxamed ismaaciil gudoomiyaha degmada gacan libaax ee caasimadda hargeysa waxa ugu baaqay bulshada ku dhaqan degmada gacan libaax inay iska fogeeyaan xashiishka oo aanay soo dhoobin sida uu yidhi goobaha waddooyinka ah gudoomiyaha gacan libaax maxamed salaan maxamed waxa uu dignin u diray cid kastoo isku dayda inay xashiishka ku qubaan bartamaha waddooyinka iyo goobaha kale ee aan munaasibka ku ahayn in lagu qabo xashiishka oo uu xusay inay ka qaadi doonaan tallaabo adag oo ganaax iyo xadhig isugu jirta haween ka shaqaynaynay habeen walka habeenkii shantii barkana soo fadhiisanaa waxa weeyaan waxa aan ku mashquulsanay taa waddada jidka dee aanu dhigayna qashinka oo inaan hore u lahaan jirin muddo toban sannadood ah qashinka kaa yaala loo maara waayo shir waloo jooga aan dowlad hoose aan aan ka hadli jiray weliba gaar ahaan anugu aan aada uga hadli jirin naxabiisho badanna ay ku keentay waxaana sheegayaa saaka in in meeshaas nadiif tahay habeennimo hadday tahay habeenkii xaafaduhu inay iska joojiyaan ceebna ay ku tahay weliba gaar ahaan xaafadda sheekh madaxeeda inay ceeb ku tahay magac xumana iyo wadda lagu ceebanayo qashinkaa waddada lasoo dhigayo gaadhigu wada soo maraya shirkaduna gacmo naga sisay shirkadda annaga ku dabagelina hadda kadib kuna ilaalina sida anigu istaan bay ognahay bana habeenii maalingu istaan bay mana ogolin waddadaa ciddii qashin isoo dhigaysa waxaan jecel lahay in dadweynaha ciddii aan ku qabano tallaabo ka qaadi doono dad badan oo gurigooda ugu galay baa jira oo aan gartay markaan is aragno in ay xishoodeen habla aanad guuray baad arkaysaa qashinka magaalada soo dhex dhigay waa cajiib waa waxa lala yaaba damiirka siinaya waddada gee ayaa la yaabay waana dad aan garanaya weliba ruxantii aad iyo aad iyo aad iyo markaan arkay waan ka muraaradalcashuraa geesta kale gudoomiyaha degmada gacan libaax maxamed salaan maxamed waxa uu xusay inay si weyn ugu diyaargaroobayaan degmo ahaan xuska iyo munaasabadda maalinta qaran ee siddeed iyo tobanka mey islamarkaana ay diyaariyeen qorshe ay ku nidaaminayaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dabaaldegga iyo weynaynta munaasabadda siddeed iyo tobanka mey ee dib ula soo noqoshada madax banaanida somalilan dowladda soomaaliya ayaa u yeedhay safiirka iyo qunsulka u fadhiyay magaalada nairobi iyadoo ka jawaabaysa tallaabo ciidamada kenya ay muddo kooban ku xidheen qunsulkii soomaaliya u fadhiyay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya mustaf sheekh cali duxlow ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay si weyn uga xumaatay xadhigga booliisku kenya kula dhaqaaqeen diblomaasiga soomaaliga ah duxlow ayaa sheegay inay falkaasi cambaareeyeen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya isagoo sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya la faray inay warcad ka keento tallaabada mas-uulkaas ay ku xidheen ciidamada dalka kenya dowladda soomaaliya iyadoo ka jawaabaysa arrinta waxay kenya u fadhiyo soomaaliya maxamed cali america iyo qusulka safaaradda isagoo imanaya magaalada muqdisho ayuu yidhi wasiirka warfaafinta ee soomaaliya master dhuxlow safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya kenya maxamed cali nuur america ayaa sheegay in warqad cabasho deg deg ah ay gaadhsiiyeen wasaaradda arrimaha dibadda kenya uuna tegi doono magaalada muqdisho si uu ula kulmo madaxda dowladda federaaliga soomaaliya warbixin buuxdana uu ka siiyo sida ay wax u dhaceen booliska kenya ayaa muddooyinkan ka waday magaalada nairobi ee dalka kenya gaar ahaan xaafadda stih howlgar raaf ah oo si aan kala soc lahayn loogu xidhayo soomaalida halkaas ku nool taasoo keentay inay ugu dambeyn xidhaan siyaad maxamuud shire oo ah qusulka soomaaliya u fadhiya nairobi isagoo xataa tusieyey sida la sheegay waraaqihiisa aqoonsiga diblomaasiinimo dhinaca kalena wararka galabta laga soo gaadhaya magaalada nairobi ee caasibadda dalka kenya ayaa waxay sheegayeen in ciidamada kenya ay maanta howlgal ballaanan ka sameeyeen xaafadaasi ciidamada ayaa howlgalka ku qaqabtay ugu yaraan boqol ruux oo soomaali ah iyadoo dadkaasi qaarkood laga soo qabqabtay guryahooda xilli ay ku guda jireen howlahooda shaqo dadka lagu soo qabqabtay howlgalkan ayaa ciidanka kenya u kala qaadeen saldhigyada booliiska saldhigga booliiska ee bangani iyo garoonka kubadda cagta ee kasalaani si halkaasi loogu baadho hoosiye cumar oo ah suxufiya soomaaliyeed oo kana howlgasha raadiyo barkulan ayaa ka mid noqotay dadkii maanta lagu qaqabtay howlgalka xaafada ste besonki buuye sariyaha ciidamada booliska magaalada nairobi ayaa barta xidhiirka bulshada ee twitterka ku sheegay in ujeedka howlgalku uu yahay in laga hortago dadka bilaa sharciga ah dibna loo fasaxi doono dadka sharciyada leh sida uu sheegay waxse aan kala soo lahayn u soconaya raabka baasan ee lagu hayo soomaalida ste dad magaalada ku sugan oo ay u suuro gashay in shabakada caalamiga ee qurbajoog dotcom ay xidhiir la samayso ayaa si kooban loogu sheegay in aanay meeshan ahayn meel lagu sii sugnaan karo qofku sharci haysto waxaanay intaas ku dareen in iyaga iyo hantidooduba ay halis ku jiraan ugu dambaytiina ra-iisul wasaaraha dalka koonfur korea master jank hong woon ayaa shaaciyey inuu xilkiisa iska casilay kadib markii xukuumadda uu madaxda ka yahay ay ku guuldaraystay maareynta doon dhowaan xeebaha dalkaasi ku gadoontay oo sitay boqolaal qof oo ilaa hadda aan raqiyo ruux midna laga hayn doorta degta ayaa sideeya afar boqol iyo lix iyo toddobaatan ruux oo u badnaa arday iyo macalimiin waxaanay degtay bishan aynu ku jirno lix iyo tobankeedii oohinta qoysaska dadkii baduliqay ayaa ka seexan waayey maareynta baadigoobka dadkii doontu la tegtayna xukuumad aan madaxda ka ahay ayaa ku guuldaraystay ayuu yidhi ra-iisul wasaaruhu doonta ayaa badaha dalkaasi ku tegtay kadib markii xamuul ay siday uu dhan u batay kadibna badda ay ku qaraqmatay sida saxda ah ayaan u arkaa in xukuumadaydu raaligelin buuxa ay siiso dadka dhintay qoysaskooda isla markaana aan is-casilo ayuu yidhi master jang siyaasiyiinta soomaalida ayaana marnaba sidan oo kale u aqbalin khaladaadka ay galaan islamarkaana aan u qaadan go-aamo geesinimo leh oo ku dheehan ay in wax la saxo akhyaarta qiimaha leh wadanaga dhexdhiidha guud ahaan intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa war ruuxii dal iyo dibida idinka haynay warkana waxaa idiin soo jeedinayay yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad warkan warka xigo hortii waxaan idinkaga tegaynaa waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid a heesaha dabacsan oo aan idinkaga nasino wararka iyo warbixinaha aanu idiin soo tabinanay naga hantiya
Bye.